gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa dhagax dhigay iskuulka hoose iyo dhexe ee deegaanka abdhaare oo hoostagah degmada buulo berde ee gobolka hiiraan munaasabada lagu dhagax dhigay iskuulka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan maamulka gobolka waxgaradka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay markii iskuulka la dhiso in caruurtooda ay iskuulka geeyaan ayna ku dadaalaan siday caruurtooda wax u baran lahaayeen kadib aan ka dhagax dhigayno iskuulka hoose dhexe ee deegaanka abdhaare iskuulkaas waxaan marka hore u mahad celinayaa xooshow axmed oo runtii ka mida odayaasha ugu firfircoon deegaanka oo ku deeqay dhulka maantay aan iskuulka ka dhagax dhigayno waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan dadka deegaanka oo runtii u heelan in yani ay maskaxiyan u horumaraan iskuulkaas wuxuu dhismi doonaa haddii alla idmo maantaan dhagax dhignay maalmaha soo socdana dhismihiisaa bilaaban doono wasaaradda waxbarashadana waxaan ka rabnaa oon ka codsanaynaa welibana aan codsi halkan anagu keynano dabageli doonaa inay markii iskuulkaas dhismihiisa uu dhammaado inay keeni doonaan halkan macallimiintii waxbari laheeday dadka deegaanka ardadooda ardada iyo dadka deegaankana waxaa laga rabaa alcilmi nuur waljahlu dullaam inay ku baraarugsanaadaan in in wax la bartaahu ay tahay in wax ugu fiican oo dadku ku noolaan karaan waxaan rabnaa qoys kasta oo shan cunug leh ugu yaraan saddex cunug oo ka mida inay iskuulka keenaan qaar ka mida waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda soo dhoweeyey dhagaxdhigga iskuulka iyagoona bixiyey dhulka iskuulka laga dhisayo dhanka kalena waxa ay baaq u direen wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo tanheer federaal in marka iskuulka la dhiso ay keenaan macallimiintii ardayda waxbari lahayd
wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo dowladda dhexeba in ayaguna dhinacooda ay ballan qaadaan macallimiintii iskuulkaas dhigi laheed inay u soo diyaarin mushaarkooda ay bixiyaan ayaan ka codsanaynaa micno ma kordhinayso in iskuul la dhisaa macno kordhimihi in dhul la bixiyaa macno kordhimihi in macallimiinka la keenaa macno kordhimihi macno waxa kordhinaya in dadka deegaanka ahu ay ogaadaan aqoonta maantay in ilmahooda ay waxbarashada leeyiisguulka waqafka oo ninkaa walaaluhu oo u deeqay ummadda deegaanka abdhaare aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan ugu mahad celinayaa gobonatoraha gobolka oo yidhi waa anigaa dhisaya iskuulka laga dhagax dhigay deegaanka abdhaare ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee deegaankaasi laga hirgeliyo